أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu duurka roon bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey weerarkii barkaysnaa ee xalay ka dhacay hotel beach view ee magaalada muqdisho mid ka mid ah halyeyadii fuliyey weerarkii xalay lagu qaaday dhismaha beach view ayaa dadka muslimiintaha ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka waddada allaah multaqo ballaaran oo looga hadlayey sida ugu fudud ee lagu barin karo luuqada carabiga ah ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala qaaday beelaha makane iyo eylo kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada turkiga ayaa booqasho ku tegay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya xilli xilli turkiga dadaal xooggan uu ku bixinayo sidii xabashada etoobiya oo ku qaadan lahayd badda soomaaliya ardayda macadka khadiija binti khuwaylad oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jowlo ee wilaayada islaamiga mudug بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey weerarkii barakaysnaa ee xalay ka dhacay hoteelka beach view ee magaalada muqdisho ismaaciil salaad guleed ayaa bayaanka inoo soo jeedinaya howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday murtadiinta siddeed iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha agoosto sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka xalay oo sabti ahayd ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismo hooy u ah madaxyaweynta murtadiinta oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dhismaha la beegsaday oo lagu magacaabo beach view ayaa wakri u ah xildhibaanada wasiirada jawaasiista iyo shaqaalaha dowladda ridada howlgalka ayaa bilowday tobankii habeennimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay allaah fadligii u suuro gashay inay ka gudbaan xeendaabyadii amniga ee ka soo horreeyey dhismaha gudahana u galeen xarunta howlgalka ayaa socday muddo lix saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jiray siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada iyo jawaasiista loo yaqaano dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadowga ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinnay waa konton iyo afar murtad dhaawucuna waa siddeetan iyo toddoba murtad howlgalkan barakaysan wuxuu argoosi u yahay qof weliba oo muslim ah oo dhibano u ah dulmiga iyo jowrka xukuumadda ridada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana murtadiinta dabadhilifyada ah u caddaynaynaa in fal weliba oo ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan midhaheeda qaraarna ay guran doonaan allaah idinkiis waxaan bogaadin iyo tahaniyad halkan u marinaynaa halyeeyada guutada istishaadiyiinta ee fuliyey howlgalkan barakaysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hoyaadba u diiday cadowga kuna beegsaday meel weliba oo uu gabaad ka dhigtay gacmuhoodana uu allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagnaa islaamka iyo muslimiinta waxaan leennahay jasaakumullaahu khayra aljazaa allah ha weyneeyo ajarkiinna iyo abaalkiinna guul iyo nasrina ha idin gaarsiiyo ku sugnaada dhabbaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku adadkaada cadowgiinna kuna baratama nafuurka iyo shahaadada waddada allaah waxaadna u dagaalamaysaan difaaca dadkiinna dalkiinna iyo inay ummaddu addoommo u noqdaan khaaliqii abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allaah waxaadna la dagaalamaysaan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiinna iyo dalkiinna waadna guulaysanaysaan allah idinkiis allah wuxuu yidhi الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين mid ka mid ah halyeyadii fuliyey weerarkii xalay lagu qaaday dhismaha beach view ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka waddada allah xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si ambaqaadaya warbixintan mid ka mid a halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey howlgalkii lagu qaaday dhismaha beach view ee magaalada muqdisho ayaa fariimo dhiig lagu xardhay ka soo gudbiyey jiidda dagaalka uu ka socda ee xudunta magaalada muqdisho halyeygan inqimaasiga ah ayaa idaacadda islaamiga andalos u sheegay inay saacadihii ugu horreeyay ee weerarku ay ku guulaysteen inay gudaha u galaan dhismaha ayna madaxa ka guraan murtadiintii goobta ku caweynayay wuxuu sheegay inuu ka dultillaabsaday bakhtiga dhowr askari oo ka mid ahaa murtadiinta ayna qanimaysteen hubkii iyo rasaastii ay ku dagaalamayeen murtadiinta aan dhegaysanay inqimaasigan oo gudaha dhismaha ka soo tabinaya howlgalka ay fuliyeen isaga iyo halyeeyadii kuwa helinayay weerarka howlgalka horta kawtii amaliyada ku bilowdo amaliyada ku bilowdeeya marka kabaad wax waraan dhex galnay gaalka ilbaabka jeesurin ilbaabka waa yarka dagaalnay oo banaanka baabaaa meela baamba ka tuurnay muddo kowan baa dadiideen haddana koraa horaan galnay hotaalka haddana ka jarnay daarna meel yoosbuka yaano walba horgalnay meel laba ka toogin horta muslimiintaas meelana inaynan do-aan obanin badan qabaan oo gaalka gees maanta waa ka juuli wadanka inila jeedo ka kasi jeedo ku ibda la qada wata geer oo heerta geer inila do dhaw ee jeer hadda dhameystir fara soo insha Allah al bashara soo al ani baa doada doada ni badan shan shahar barto inila ya yaalan oo mid gida la ka dham iyo yo afar hartan leh ha guri waa lu wareey koor si lu wareey guri si han kalena oo ayara jeer jaran hadda soo insha Allah howlgalkii inqimaasiga ee xalay lagu qaaday dhismaha beach view ee magaalada muqdisho ayaa mar kale murtadiinta xasuusinaya inaysan hooy iyo harsi ku heli doonin magaalada muqdisho iyo goob weliba oo ay gabaad ka dhigtaan halka sidoo kalena uu sii xoojinaya dhambaalladii dhiigga ku qornaa ee ay horey uga tageen halyeeyadii istishaadiyiinta ee ku taagnaa ugaarsiga madaxyaweynta murtadiinta
oo looga hadlayay sida ugu fudud ee lagu baran karo luuqadda carabiga ayaa lagu qabtay degmada jilub ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed uubow ayaa warbixinu mortaasi ku saabsan inoo haya dhowaan beerta shareecada ee degmada jilib waxaa lagu qabtay multaqo ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mu'asasaadka waxbarashada kaas oo ciwaankiisu ahaa soo nooleynta luuqadda carabiga shicaarkiisuna ahaa luuqadda carabiga waa furaha fahamka qur-aanka iyo sunnada waxaana soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybta horumarinta carabiga muddadii uu socday multaqaha waxaa diiradda lagu saarayey sidii dadka muslimiinta ay xoogga u saari lahaayeen barashada iyo fahamka luuqadda carabiga waxaana sidoo kale barxadda soo buux dhaafiyey qaybaha kala duwan ee bulshada sheekh abuu muslim waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka hadashay multaqaha hadafka iyo ujeeddada multaqahan loo qabtay waxay tahay kow in horta ummaddu luqaddooda asalka ay u leeyihiin inay soo nooleeyaan waxaa aad iyo aad ii faraxgeliyey shicaarka multaqahan uu leeyahay oo ah alluga alcarabiya miftaax fahmi alkitaabi wasunna annaga muslimiin aan nahay kitaabka ilaah baa noo soo dejiyey nebigeenna markuu geeriyoonayey nafta ay ka baxaysay wuxuu yidhi taraktu fiikum shay'ayni maa in tamassaktum bihimaa lan tadilluu bacdii abadaa laba shay baan dhexdiina idinkaga tegey oo haddaad qabsataan weligiina idin habaabaynin kitaabka alle iyo sunnaha nebiga waxaa jiray su-aalo guud oo la weydiinayey dhammaan kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxaana lagu bixinayey abaalmarino والآن جاء دور اللحظة المنتظرة ترى ما هي هذه اللحظة؟ مسابقة جرب ثقافتك باللغة العربية وخذ الجائزة اذكر كان وأخواتها كان أمسى أصبح بات صار ما فك ليس ما زال وما فتح وما برح وما دام إجابة صحيحة موفقة استحق معها هذا المشارك أن يحصل على جائزة ardayda macadka albayaan ee lagu barto luuqadda carabiga ayaa qayb ka ahaa multaqaha kuwaas oo soo bandhigayay kalimaad ku saabsanaa luuqadda carabiga فعلى المسلم أن يسمو همته ويجعلها في الثريا والهمة قسمان موهوبة ومكتسبة فالموهوبة هي ما وهبه الله تعالى للعبد من علو الهمة أو سفولها اعتمد على السلاسل التعليمية الحديثية الموثوقة فيها والتي صممت بطريقة جيدة تلائمك وتلبي احتياجاتك اللغوية الآن ننتقل إلى السؤال الثاني ما هي أسهل السبل لتعلم اللغة العربية لكي نتعلم اللغة العربية بسهولة ويسر يجب الأخذ بالممارسة التواصلية اليومية أولا الاستماع إلى اللغة العربية كثيرا ومن مصادر متعددة كالمذياع والتلفاز ومخالطة الناطقين بالعربية متى أمكن multaqahan oo ahaa midkii ugu horreeyey ee lagu qabto magaalada jilib kuna saabsanaa barashada luuqadda carabiga islamarkaana qabashadiisa uu lahaa qismiga horumarinta luuqadda carabiga ee taabacsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ahaa mid ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada ku nool magaalada jilib waad mahadsantahay walaalka dhoobow wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa diyo u kala qaaday beelaha makane iyo eylo kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne cabdiqani maxamed ayaa tafaatiisha warkanaya munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxay wilaayada diyo u kala xukuntay beelaha makane iyo eylo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kuwaasi oo dad iska dilay beesha makane ayaa dishay wiil u dhashay beesha eylo waxayna labada beel u wada yimaadeen maxkamadda wilaayada hiiraan si shareecada raxmaanka ay ugu kala baxaan beesha makane oo ah beesha dilka geysatay ayaa lagu xukumay boqol halaad oo geel ah oo ah diyada wiilka ay ka dileen beesha eylo waxayna waxgaradka beesha makane goobta ku wareejiyeen toban halaad oo ah bixinta wejiga koowaad ee diyada anoo xasan cabdilmuumin ah waxaan dhiig ka galnay cidweyli jiroow ah cidweyli jiroow aan ka galnay waxaana ka dilay wiil adeer aan u ahay oo leeyahay haajir maxamed axmed muumin marka marka ciddaas weli jiroow aan ka galnay anigu waxaa la yiraa iimaan cali cadoog nabadoon reer barraa ahay dhibkaas diyadaas waxaa ka galnay walaalaha deriska nahay oo weyli jiroow wiilkaan ahaa dilanin boqol halaad waa diyadiisa shareecada u nimaday lixdan waa noo cafiyeen hadda waxaa joognaa walaayada islaamka afartankii waxaa ka bixinay toban halaad soddonaa nugu dhiman soddonkaasna waxaa jecelnahay sida isla meel dhignay in ku keena hadda ilaahay raalli ka dhigo allahna noo fudude muddada waxaa waa shan bilood aabbaha dhalay wiilka la dilay iyo waxgaradka beesha eyle iyo sidoo kale goobta ka caddeeyey in beesha makane uu u cafiyey lixdan halaad oo qayb ka ah diyada wiilkiisa la dilay diyadaas walaalahayna makane eh, waxaan iskula heshiinay afartan halaad oo geel ah ilaahay waa kuu roon yahay haddaana toban halaad ah, ilaahay waa kuu roon yahay aan qaadanay walaalahayna soddon halaad waa noogu dhiman tahay toban halaadna waa qaadanay waa ku heshiinay bismillaahi raxmaani raxiim aniga ayaa wiilkay ee ay ku sabsatay beesha makano wiilkay wuxuu ahay dhiiggiisa wuxuu ahay boqol halaad eh, lixdan halaad ayaan u cafistay inta kalena waa ku leeyahay haddana kolba waa un walaayada islaamka ayaan ka hoos fadhinaa dhiiggii oo maanta noola siiyey toddobaadkii tagay ayay ahayd markii wilaayada hiiraan diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha xawaadle iyo gaaljacel kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable iyadoona boqol halaad la siiyey beesha gaaljacel oo wiil iyada ka dhashay ay dilaan beesha xawaadle mahadsanid walaalka cabdiqani wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada turkiga ayaa booqasho ku tagay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya xilli turkiga dadaal xoogan uu ku bixinayo sidii xabashada etoobiya ay ku qaadan lahayd badda soomaaliya hadda warbixin warkaasi ku saabsan waxa inoo hayaa yaasir maxamed magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ninka lagu magacaabo hakaan fidaan abiy axmed ayaa wasiirkan ee turkiga ku qaabilay qasriga madaxtooyada itoobiya wakaaladda wararka u faafisa xukuumadda ridada ah ee turkiga ayaa sheegtay in socdaalka wasiirka dibadda turkiga uu salka ku hayo laba arrimood oo kale ah xoojinta xiriirka u dhexeeya xabashida iyo turkiga iyo sidii xal loogu heli lahaa waxay ugu yeeraan muranka ka taagan biyaha badda cas xukuumadda ankara oo bilo ka hor lagu wareejiyey badda soomaaliya ayaa isku dayeysa in etoobiya oo iyadana la siiyey qayb ka mid ah biyaha soomaaliya kala shuurato sida ay dhinacyada u qaybsan lahaayeen badda ummadda soomaaliyeed kulan bishii juun ee lasoo dhaafay ka dhacay ankara oo turkigu garwadan ka ahaa laysuguna geeyey wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo kooxda ridada ayaa fashil kusoo idlaaday dowladda xabashida etoobiya ayaa doonaysa inay dhaqan geliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la saxiixatay muuse biixi cabdi halka turkiga uu doonayo in khilaafka arrinkaas ka dhashay uusan saameyn mashruuciisa uu ku boobayo kheyraadka dhex ceegaaga badda soomaaliya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga wuxuu sheegay inay xoojin doonaan iskaashiga dhaqaale difaac iyo midka amni ee kala dhexeeya dowladda etoobiya isla markaana ay sare u qaadi doonaan maalgashiga dhaqaalaha etoobiya xiriirka u dhexeeya labada dowladood ayaa sii xoogeystay wixii ka dambeeyey sannadii labada kun iyo labaatankii kolkaas oo uu qarxay dagaalkii gobolka tigre turkiga ayaana la rumaysan yahay inuu badbaadiyey nidaamka abiy axmed kadib markii uu saaxada dagaalka soo geliyey diyaaradihiisa darooniska ah wax isdhaafsiga dhaqaale ee u dhexeeya turkiga iyo etoobiya ayaa sannadii labada kun labaatan iyo saddexdii gaaray saddex boqol afartan iyo shan milyan oo dollar waxayna labadan dowladood ee cadowga ah dagaal ugu jiraan soomaaliya
ugu dambayntii ardayda machadka khadiijatu binti khuwaylad oo ah machad soo saara haween daaciyaad ah ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed ah kadib munaasabad ka dhacday ee degmada jowla ee wilaayada mudug cabdiraxiim shaacali ayaa warbixinta warkan eegaya ووافق العشرين من نسانا وقبله حنو أبي حانا machadka umu khadiija waa machad u gaar ah haweenka muslimaadka kaas oo soo saara sannadkii baarda fara badan oo ka qalin jebisa culuumta noocyadeeda kala duwan machadka ayaa wuxuu ku yaallaa degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug ardada machadka waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول ربيع الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره sidoo kale ardada wax ka baratay ayaa inoo akhrinaya culuumta islaamiga ah ay ka barteen machadka umu khadiija waxaa meesaan ka soo jeedinayaa anigoo dhigta madarasada umu khadiija radiallaahu canhaa khulaasatul bahiya sanatu saabica lilhijra wafiiha sanada gudaheeda tiscata wacishruuna xadasan labaatan iyo sagaal dhacdo ayaa dhacday fi lmuxaram bisha muxaram min haadihi sana isla sanadaas agteeda radda nebiyu nebiga ayaa celiyey sala allahu calayhi wasalam ibnatuhu gabadhiisii zaynab aheyd calaa abilcaas korkiisa binu rabiic ayuu celiyey binikaaxi alawal nikaaxii koowaad الصلاة المفروضة صلاة واجبك خمس شن واية الظهر دورك أول وقتها وقت كذا كان ظهر سوال الشمس قرحضة إيلتا وآخره وقت ودن بيدا قورت وسارة وهذا ذل كل شيء شيء كسته هسكيسا مثل هو قال بعد ذل السوالي هسكيس والك مركل غريبو والعصر عصر كين وأول وقتها وقت كذا كان ظهر سيادة وإنه كسيادة على ذل المثلي هسكي وقال وآخره وقت ودن بيدا قورت في الاختيار سير دورتين إلى ديل المسلين وديل المسلين كو جارو وفي الجواسي سيدا بنا إلى قروب الشمس إلى قرة ذيك الدعوة واي المغرب مغرب كينا أول وقتها وقت كان وقتها وقت كان واحد كميت واي وهو وقت قاصنا إلى غروب الشمس قرة دعيت ذا وآخره كان قدم بيانا إذا قرت غاب أو نذب هذا الشفق الأحمر عورت كبيدا باب كان في الصحيح صحيح waxaa ku sugnaa can nabi muusayb can nabi wuxuu ka wariyey qaale wuxuu yidhi lamaa xadarada badaaloodaal markii kusoo xadirta alwafaatu geeridii jaa-ahu rasuulullahi yimid sala allahu calay wasalam cinda agtiisa waxaa ahaaday cabdullaahi bin abi umayr gaalka la yihaayo waa abuujahal faqaala wuxuu dhihi labadoodii faqaala wuxuu yidhi low asugu yidhi yaa cama adeerkayo qul ku dhi laa ilaaha ila allah kelimatan kelimadu waayo xaajan dooda laka adiga biha waxeed cinda allahi la agtiisa faqaala labadoodii waxay yidhi natarqabu waxaad ka tegaysaa camilata cabdilmudalib mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga ayaa inooga warbixiyey macadka umu khadiija noo soo xarooday arday arday gaaraysa siddeetan iyo kow arday soddon iyo kow arday bil ka hor ayay noo qalin jabiyeen mar aan booqanay qaybta farbarka macadka umu khadiija ayay ahayd sida tan
عددا عدد عدد مددا مدد
مدد
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu